aynu ku bilownay mas-uuliyiinta labada dowlad deegaan ee cafarta iyo soomaalida ee dalka etoobiya ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu soo qaaday dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay xadka labada maamul wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga cabdiraxmaan gaataa ayaa warbixintan inoo haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen isku dhacyo dagaal galbeedka city ee markaasi dhulka lagu muransan yahay ayaa waxa uu saaka mar kale dib uga qarxay dagaal galbeedka city gaar ahaana degmooyinkii uu muranka ka taagnaa haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno xaaladda ayaa v o a laanta af soomaaliga waxaan khadka teleefonka kula xidhiirnay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka canfarta axmed kaleyta oo sheegay in ciidanka dowladdeegaanka soomaalida uu saaka aroortii shantii subaxnimo dagaal ku soo qaaday deegaana canfartu degan tahay sidoo kalena ku eedeeyey in ciidamada dowladdeegaanka soomaalida ay ka dagaalamayaan wakhti xaadirkan gudaha dhanka canfarta waa sida uu hadalka u dhigaye በክልሉ አቅጣጫ በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዳይመጣ በአካባቢው ኃይለኛ የሆነ ጦርነት እንዲከፈት አድርጎ jihada deegaanka soomaalidu qaatay ayaa ah in wax nabadgelyaha aysan ka dhicin aagga waxa ay ka bilaabeen dagaal saaka abbaara kow iyo tobankii subaxnimo halka shalay ee daraad ee xaaladdu degganayd balse saaka kow iyo tobankii subaxnimo ayaa saddex degmo weerar ku soo qaadeen ciidamada liyu boolis ee dowladdeegaanka soomaalida degmooyinkaas oo kale ah xaruuka gadhcadde dawaale halkaas oo ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqato ah waxa ayna qabadsiiyeen dab halkaas ayayna xaaladdu maraysaa tani way iska caddahay in weerarka ay soo qaadeen ciidanka deegaanka soomaalida ee liyu boolis tusaale gaaban haddii aan soo qaato dhulka hadda ciidamada deegaanka soomaalidu ay ka dagaalamayaan waa gudaha deegaanka canfarta caddaymo ayaana haynaa canfartu marnaba wax dagaala maysan qaadin mar walba annaga ayaa dagaalkana lagu soo qaadayey hadday tahay kan saaka dhacay iyo kuwii ka horreeyey መኖሪያ በእሳት የጋዩበት ያቃጠሉበት ሁኔታ ነው ያለውና dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel oo aan kula xidhiiray khadka teleefonka isagoo ku sugan degmada fiiq ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan weeraradan joogtada ah waxaa mar walba sameynaya dowladda iskaashanaya oo kasoo jeeda maaragtay qodiyada canfarta ee ciidamadooda gaarka ah iyo maaragtay dowlada dowladda si guud u diideen oo ka dhaqaaqa maaragtay deegaanka canfarta runtii marnaba sida canfarta deegaanka soomaalidu mayna ka dagaalamin mar walba waxay ahaayeen oo ku sugnaayeen xuduudooda iyo waxay ku sugnaayeen nabaneeyadii maaragtay ama goobaha ay degan yihiin shacabka soomaaliyeed ee ay leeyihiin hadda ka hor deganayeen marnaba xuduudda canfarta mayna gelin eedeymahaas waa eedeymahan maaragtay sal iyo reertoona miyan lahayn deegaanka canfartuna uu caadaystay mar walba inuu ku eedeeyo dhibaatada markay sameeyaan mar walba maaragtay uu ku eedeeyo deegaanka soomaalida waxaa kaloo xusid mudan in jiro maarata dhaqan aadmudo mar walba inay la sameynayaan oo intay dhibaato geystaan inay haddana maaragtay eeda maaragtay xaggan usoo jeediyaan marka dadka soomaaliyeed iyo deegaanka soomaaliyeed iyo xooga soomaaliyeed si guud dadaal iyo nabad bay jeclaayeen haddana nabadii bay raadinayeen lakin waxay moodaa inay mar laba diyaar u ahayn maaragtay si guud dowladda deegaanka canfarta inay nabadaas ka ergashooysa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka canfarta axmed kaleyta oo aan weydiiyey sababta keenta in xal loo waayo islamarkaana keenta in colaaddu daba dheeraato ayaa ku eedeeyey in cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna yidhi እንዳልኩ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመለክ የፌዴራል አካል ጋር ሆኖ ንግግር አድርጓል በግልጽ sida aan kuu sheegay dowlad deegaanka canfartu waxa uu fagaarayaal nabadgeliyo la yeeshay wasiirka nabadda taliyaha ciidanka qaranka xubnaha ay khusaysa ee dowladda federaalka odaya dhaqameedka si xal looga gaaro dhibaatadan kuwaasi oo fagaarayaal kala duwan oo lagu nabadaynayo dadka walaalaha ah loogu qabtay goobo ay ka mid yihiin degmooyinka candhuuftu caddaytu ilaa iyo caasimadda samaara oon isugu keennay si xal waare loo gaaro balse arrintu waxa ay ka saldhigi la'dahay in xal waare la gaadho dhibaatooyinkan waa deegaanka soomaalida የህዝብ ለህዝብ ኮንፈረንስ አድርገናል እርቅ አካሂደናል dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel oo sheegay in mar kasta cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka cafarta islamarkaana iyagoo ay dagaalka ku soo qaadeen ciidanka deegaanka waxa uuna yidhi saar kor qabtaanba dhibaatooyinka dowladda deegaanka soomaalida iyo xuduudda udhexaysa maaragtay canfarta ee soo noqnoqday waa mid ay mar walba soo qaadayeen maleeshiyo kasoo jeeda dhinaca canfarta oo dadka soomaaliyed dhaqatada ee xuduudda ay leeyihiin ay dhibaataynayeen runtii dowlad ahaan dadaala badan oo amni sugan ama amni degan la helo waan ka shaqaynay wadahadalo badan baanu galnay waxaad moodaa ilaa hadda inay ka dhaqaaqda ay yihiin maaragtay dadaaladaas xoogad maaragtay iskaashanaya oo dowladda canfarta ka mid ah isla markaan dowladda canfarta ka mid tahay si guud marar badan waxaan isku daynay si wadaadtinimo si derisnimo in lagu xaliyo laakiin hadda hawshaan si weydhici weyday dhibaato badan baana meesha ka dhacday naf iyo maalba maaragtay dhibaatay ku sameeyeen goobaha lagu dagaalamena waa goobo soomaaliyeed oo maaragtay deegaanka soomaalida soo raacsan isla markaana weeraradan weeraradan joogtada ah waxaa mar walba sameynaya dowladda iskaashanaya oo kasoo jeeda maaragtay qodiyada canfarta isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka ka bilowday xuduudda labada deegaan ee canfarta iyo soomaalida waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo noqnoqday ay markaasi ka dambeeyeen go'aan uu dhowaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ah ka dhacaynin soddon goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumaddii hore hoos geysay dowladdegaanka cafarta ayna ka bilowdeen gobolka city mudaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay guddiga doorashooyinka dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga